asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu wacan oo wanaagsan dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan iyo si kasta oo aad inoo maqlaysaan ku soo dhowaada barnaamijka raadraaca toddobaadka oo habeen weliba oo sabti ahaadahan oo kale aad kala socotaan warbaahinta andalus xarumaheeda wilaayaadka islaamiga caawa waa sabti taariikhduna waxa ay ku beegan tahay siddeedda bisha dulqacda sannadka kun afar boqol toddobiyo afartanka hijiri qodobada barnaamijka aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah qaraxyo iyo dagaallo toos ah oo lagu dhigbixiyey maleeshiyaadka murtadiinta oo toddobaadkan ka dhacay magaalooyin iyo deegaano dhaca koonfurta soomaaliya ciidanka silibiinta kenya oo toogasho ku dilay mid ka mid a dhallinyarada soomaaliyeed ee ku dhaqan dhulka n f d ee gumaysiga ku hoos jira kumanaan qoysas ah oo siyaabo kala duwan uga faa'iidaystay howlo samafal ah oo guddiga gurmadka xarakada mujaahidiinta al-shabaab uu ka wado deegaano badan oo ka tirsan wilaayada shabeellada dhexe idaacadda islaamiga ah ee andalus oo booqatay miyiga fog iyo dhulka abaaruhu saameeyeen haddaba waxaad dhegaysan doontaan warbixin qoto dheer oo arrimahaasi ku aadan maktabka dacwada wilaayada islaamiga ah ee bakool oo madaraso cusub ka hirgeliyey deegaan hoostaga degmada tiyoglow ee wilaayada bakool kelimaad kala duwan oo munaasabadaasi laga jeediyey barnaamijka ayaad ku maqli doontaan maleeshiyaad taabacsan kooxda ridada soomaaliya oo toddobaadkan lagu dilay duleedka magaalada baydhabo iyo maleeshiyaadka lafta gareen oo lala xiriirinayo dilkaasi ciidanka xabashida itoobiya oo hanti fara badan ka dhacay ganacsatada soomaali galbeed qodobadaas oo faah-faahsan ayaad goordhow maqli doontaan dhegaystayaal waa mar kale iyo barnaamijka raadraaca toddobaadka
جدد عهد ماضينا واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا نحو الله قد سرنا لا خابت مساعينا والإخلاص داعينا والديان راعينا وحقاق قضب ugu horeeya ee barnaamijkeena caawa aan ku eegi doono waxa uu noqonayaa qaraxyo iyo dagaallo toos ah oo lagu dhigbixiyey maleeshiyaadka murtadiinta oo toddobaadkan ka dhacay magaalooyin iyo deegaano dhaca koonfurta soomaaliya qodobkaas iyo qodobo kale oo dhowr ah waxaad ku maqli doontaan xubintii dhacdooyinka waxaana halkan ka soo jeedinayaa yaasir maxamed waad mahadsan tahay walaalka cabdiqani xubinteenna waxaan caawa ku bilaabaynaa howlgallada ciidamada mujaahidiintu fuliyeen toddobaadkii tegey ciidamada mujaahidiintu waxay howlgal qorshaysan ka fuliyeen tuulada dalbiyaanka ee hoos tagta degmada qoryooley waxayna halkaasi ku beegsadeen isbaaro murtadiinta u tiilay dhimashadu waa laba askari oo murtadiin ah oo shacabka dhibaato xoogan ku hayay kuwaasi oo lagu kala magacaabi jiray ibraahim maxmed iyo cali dheere waxayna sidoo kale mujaahidiintu soo qanamaysteen laba qori oo ah kay afartan iyo toddobo iyo buushashkooda sidoo kale waxay mujaahidiintu howlgal ka fuliyeen deegaanka mubaarag ee isla shabeellada hoose waxayna beegsadeen goob ay ku sugnaayeen maleeshiyaad murtadiin ah khasaare ayaana weerarkaasi lagu gaarsiiyey murtadiinta dhanka kale waxay ciidamada mujaahidiintu toddobaadkan duleedka degmada jowhar qarax kula eegteen gaari qooqan ah oo ay wateen maleeshiyaadka ridada qaraxaasi waxaa dhaawac garaabah ku noqday hal askari oo murtad ah shabeellada hoose howlgal qarax ah oo ay ciidamada mujaahidiintu ka fuliyeen gudaha degmada afgooye ayaa lala eegtay maleeshiyaad ka tirsan ridada waxaana qaraxaasi ku dhintay saddex askari oo murtadiin ah haddii aan halkaasi uga gudubno howlgallada ciidamada mujaahidiinta askar ka tirsan maleeshiyaadkii uu gurguurta ku qabsaday magaalada baydhabo ayaa lagu dilay duleedka degmadaasi wararka ka imaanaya magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay ayaa sheegaya in toddobaadkan maleeshiya hubaysan oo lala xidhiirinayo kuwa mucaaradsan maamulka gurguurtay ka dhistay magaaladaasi ay dil u geysteen ugu yaraan saddex askari oo taabacsan kooxda ridada maleeshiyaadkan oo si gaar ah uga tirsanaa kuwa la baxay badbaadada koonfur galbeed ee uu gurguurta ku dumiyey maamulkii uu hogaaminayay lafta gareen ayaa si gaar ah loogu dilay bannaanka magaalada baydhabo maleeshiyada kale ee dalka geystay ayaa lasoo wariyey inay si deg deg ah goobta uga baxsadeen kooxda riddada ayaa dilka kadib magaalada iyo nawaaxigeeda ka samaysay howlgal ay ku sheegeen inay ku baadigoobayeen raggii ka dambeeyey dilka maleeshiyada taabacsan ciidankeeda waxaana raadinta maleeshiyada dilka geystay loo howlgeliyey ilaa laba maleeshiyo kuwaasi oo aan wax natiijo ah keenin dilka ayaa daba socday fariin goodis ah oo ay deegaanka awdiinla ka direen saraakiisha maleeshiyaadka maamulkii hore ee riddada koonfur galbeed kuwaas oo shaaciyey inay bilaabi doonaan howlgallo ka dhan ah maleeshiyaadka gurgurta ee ku sugan magaalada baydhabo dhanka kale ciidanka saliibiyiinta kenya ayaa toddobaadkan ciidanka saliibiyiinta kenya ayaa toogasho ku dilay mid ka mid ah dhallinyarada soomaaliyeed ee ku dhaqan dhulka n f d ee gumaysiga ku hoos jira ciidanka booliska dowladda saliibiyadda kenya ayaa la soo wariyey inay wiil dhallinyaro ah oo soomaaliyeed ku dileen nawaaxiga magaalada gaarisa oo ka tirsan dhulka n f d ee ku hoos jira gumaysiga saliibiyadda kenya ehelada iyo sidoo kale asxaabta wiilka la dilay ayaa xaqiijiyey in wiilkooda oo lagu magacaabi jiray aadan maxamed xasan oo da'diisu ahayd labiyo labaatan jir uu si gaar ah ugu baxay gacanta askari ka tirsan booliska saliibiyiinta kenya dhacdadan ayuu mid ka mid ah ehelada ku sheegay inay tahay tii saddexaad oo askarigaasi uu ka dilo dhallinyarada soomaaliyeed goobjoogayaal ayaa sheegay in wiilka dhallinyarada ah uu ka mid ahaa darawallada kaxeeya gaadiidka loo yaqaano tagaasida waxaana uu dilkiisu dhaliyey kacdoon shacab oo aad u xoogan dad aad u caraysan ayaana isugu soo baxay waddooyinka magaalada kuwaas oo dalbanayay in askariga saliibiga ah loo soo qabto dilka sawirka askariga dilka geystay ee ka tirsan booliiska kenya ayaa lagu faafiyey baraha bulshada magaciise ayaana lagu sheegay kiyaalo waana nin ay aad u baadigoobayaan bulshada ku dhaqan gaarisa ciidanka xabashada itoobiya ayaa hanti fara badan ka dhacay ganacsatada soomaali galbeed boob baahsan iyo burcadnimo xarkaha goosatay oo ciidanka maamulka saliibiga ah ee abi axmed ka geysteen deegaanadaasi ciidamada itoobiya gaar ahaan kuwa loogu yaro finaaska iyo sidoo kale maleeshiyaadka dabadhilifka u ah ee liyu booliska ayaa dhowrkii cisho ee u dambeeyey xoojiyey dhaca hantida shacabka ku dhaqan magaalooyin ay ka mid tahay jigjiga oo ah xarunta deegaanada soomaali galbeed ciidamadan oo sheegay inay la dagaalamayaan katrobaanka balse ficiladoodu ay ka turjumayaan inay u xil saaran yihiin dhaca hantida soomaali galbeed ayaa toddobaadkaani boobkii ugu xoogganaa ka geystay meherado ganacsi oo ku yaala gudaha magaalada jigjiga guddi ay hoostagayaan ciidamada finaaska ayaa bayaan uu soo saaray ku sheegay in ololihii ay wadeen ee ugu dambeeyey ay kula wareegeen hanti ay ku qiimeeyaan boqolaal milyan oo bir oo ah lacagta dowladda xabashida itoobiya hantidan ay sida bareerka ah uga dhaceen shacabka muslimiinta ah ee soomaali galbeed ayay ku tilmaameen inay tahay midka torobaan ah kaas oo guddigana xaqiijiyey inay ka soo qabteen magaalooyin ay ka mid yihiin jigjiga iyo mooyaale war-saxaafadeedka guddigan qaabilsan dhaca hantida soomaali galbeed ayaa lagu sheegay inay ku guulaysteen muddo hal toddobaad gudihiis ah inay gacanta ku soo dhigaan hanti qiimaheedu gaarayo laba boqol afar iyo toban milyan oo bir oo u dhiganta lacag ku dhow milyan iyo afar boqol oo kun oo dollar jimcihii lasoo dhaafay ayay ahayd markii shacabka magaalada jigjiga ay ku soo tooseen ciidanka xabashida iyo maleeshiyaadka dabadhilif ku ah liyu booliska oo jabsanaya bakhaarada iyo meheradaha waaweyn ee ku yaala faras magaalaha ciidankan dhaca iyo boobka xoogan kula soo jarmaaday magaalada ayaa hantidii ay ka aruursadeen meheradaha ka buuxsaday baawur ay wateen iyagoo dhanka kalena jirdil xoogan u geystay islamarkaana xabsiga u taxaabay dhowr iyo toban qof oo shacab ah dhanka kale diyaaradaha dagaalka dowladda xabashada itoobiya ayaa dad rayid ah ku duqeeyey gobolka oromada jabhadda xoreynta oromada ee magaceeda loo soo gaabiyo o l a ayaa bayaan ay soo saartay ku sheegtay in ciidanka xabashada itoobiya ay duqayn ba'an oo lagu bartilmaameedsaday dad rayd ah ka geysteen degmada gidhaa ayaana ee gobolka oromiya o l a waxay ka dhawaajisay in diyaaradaha dagaalka ee maamulka abi axmed gaar ahaan kuwa aan duuliyaha lahayn ee daronisku ay beegsadeen dad shacab ah oo isugu jira beereley iyo xoolodhaqato kuwaasi oo qaarkood lagu beegsaday guryihii ay degganaayeen inkasta oo jabhadda o l a ay soo bandhigtay sawirro iyo muuqaallo ay ku sheegeen inay yihiin waxyeelladii ka dhashay duqayntaasi haddana ma aysan sheegin tirakoob sugan oo muujinaya khasaaraha rasmiga ah ee soo gaaray dadkan rayidka ah jabhadda xoreynta orommadu waxay horey dowladda xabashida itoobiya ugu eedaysay dilal iyo duqaymo ka dhacay gobolkaasi halka maamulka saliibiga ah ee abi axmed isaga laftiisana uu jabhaddaasi ku eedeeyey in deegaanadaasi ay ka geystaan falal isugu jira amni darro iyo dilal qorshaysan maamulka adis ababa ilaa iyo hadda dhankiisa kama uusan jawaabin duqayntan la sheegay inay ku bartilmaameedsadeen dadka shacabka ah waxayna ku soo aadaysaa xilli maamulka abi axmed uu duqaymo noocan oo kale ah ka wado gobolka amxaarada ee waqooyiga itoobiya
واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا نفح الحب يرقينا والسلوى تواسينا ثوب الصبر في البلوى بالتسليم كاسينا waa hagaag barnaamijka ayaad dhegaysanaysaan raadraaca toddobaadka qaybihiisii horena waan maraynaa kumanaan qoysas ah oo siyaabo kala duwan uga faa'iidaystay howlo samafal ah oo guddiga gurmadka abaaraha ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab uu ka wado deegaano badan oo ka tirsan wilaayada shabeellada dhexe idaacadda islaamiga ah ee andalus oo booqatay miiga fog iyo dhulka ay abaaruhu saameeyeen haddaba warbixin qoto dheer oo qodobkaasi ku aadan waxaa inoo sii ambaqaadayaa faysal mahad soomaali لا تحقر معروفا واعمل ما تستطع معروفك ee, ruwac bur ruwac bariis ruwac sokor xaag saliidaa lee seeyay abaarta oo beledka jirto aan la siiyey mujaahidiinta eh, waxayna soo gaarsiisay abaar baahan oo ka jirta waddanka soomaaliya guryaha geyga ka jirta waxayna soo gaarsiisay eh, laba mareetaashna soo gaarsiisay oo saan anfurki iyo hadda kheyr allaha siiya waxaan leysii rubac bura rubac bariisa saddexla sariida rubac sankora waa dhaqanaha sokor saliid bariis aa noola keenay gargaar iyo gacan wanaaggan aa noola fidiyey waan dherignay inta meesha aan ku joogno badar baa nala siiyey لن تسقى لا تحقر معروفا واعمل ما تستطع maalmihii la soo dhaafay waxaan tabinaynay warbixinno ku saabsan howlo samafal ah oo guddiga gurmadka abaaraha xarakada mujaahidiinta al-shabaab uu ka sameeyey degmooyin badan oo ka tirsan wilaayadan islaamiga ah ee shabeellada dhexe markan waxaan u tillaabi doonnaa dhanka galbeed ee wilaayada safarkeennu wuxuu ku wajahan yahay degmada gamboole waa degmo iminka kobac samaynaysa ka hadli mayno horumarka ay ku tillaabsanayso degmada warbixinteennuna ma qusayso taariikhda iyo faca ay leedahay balse tebinteennu waxay daaran tahay qayb kaloo ka mid ah gurmadkii abaaraha iyo socdaallo qiimeen ah oo aan ku samaynay deegaanno hoostaga degmadaasi oo xaalkoodu alloo sahal ahaa wafdi ka koobnaa mas-uuliyiinta maamulka degmada nabadoonnada iyo waxgaradka deegaanka xubno ka socday guddiga gurmadka abaaraha shabeellada dhexe iyo bahda iclaamka ayaa ku baxay deegaano dhowr ah oo laga soo calaamadiyey baahi daran oon halakeeyey nolosha aadanaha iyo noolayaasha kale waa deegaanka xarargod oo qiyaastii laba iyo toban kilomitir u jira degmada gamboole sidoo kale waxaan gaarnay deegaano kuleelka ka jira aad dareemayso isla marka aad gaariga ka degto waxaa ii muuqanayay dumar daruufaysan oo xambaarsan ubadkooda odayaal itaal gabay oo gaaja haysa awgeed gacmaha kaala hadlaya balse u xusul duubaya sidii wax xun loola soo gaari lahaa nasiib wanaagooda markiiba waxaa lala soo gaaray booyad biyo ah iyo bacdii loogu shubi lahaa iminka sidii hore xaalka waa ka duwan yahay dadku waxay bilaabeen inay la soo kala ordaan caagadihii ama jirigaanadii hadba sidaad u taqaan ee ay biyaha ku shuban lahaayeen kadib waxaan bilaabay inaan la hadlo qaar ka mid ah dadkii ka faa'iidaystay hase ahaatee waxay inoo sheegeen inay siba si dhaanta e markii hore aan la haysan biyo hase yeeshee nin baahan uusan biyo cabi karin dhammaan dadkii goobta joogay waxay noqdeen isku af iyagoo diraya hal fariin oo keliya taas oo ahayd gurmad cunno hanala soo gaarsiiyo codsigayna baahi wax la cuno ayaa loo baahan yahay
baahi
baaba aan taagannahay baahayaana hayso waxaan rabnaa biyo waa noo keenteen baad inayno daba dhigtiin اصنع يوما معروفا من خطر أو شر يوقع axmed nuur maxmed aragod abaaraha iyo dhibaato weynka nagu ahaayo intaan horta walaayada iyo dhowdoonyahooda nagu soo salaameen soo kor yeeleen biyo noo keeneen ay naga soo gaarsiiyeen nolosha aad iyo aad baa ku mahadsan yihin hor allah ka dhigi khayr allah siiye anaguna meeshaan waa ku bahadilinahay marka saddex sano sabuul sooma qabsanin marka dhibaatadaas unbaa nagu hayso walaayada allah barakeeya biyo waa naga bajisiisay waana siisay laakiin taas keli ah a codsigeed aan ka rabna aan u baahannahay deegaankaayna waa arfaada iska yeela ayaanta awaaraa na furtay ilaah kuma darnaado si xumaa liskiigu nooli cawadoo qod cawadoo qudaa liskiigu noolihay mar dhasa iskiigu noolnahay waa waa iska xunnahay in waxna raashiin noola keena u baahanna hadda maxaa hay- maxaa lidiin qaybinayaa hadda biyaha noola qaybiyohaya haye ka warran biyaha intee ka heli jirteen biyaha gamboole iyo ilaah kuma darnaado geecalow anoo geysa haye haa kaasa marka maanta biyaha hesheen soo maaha maanta biyaha noola keena haye haa waxaa codsanaya in raashiin noolagu caawiyo haa gurmad raashin qaybin idin soo gaarsiiyo oo noola soo geersiiyo haye haa u baahannahay haye waa kaasa maasha allah ilaahay abaartaa naga saaro ilaahay abaarta allah naga saaro roob allahna siiyo aamiin
ammaanno ayay nagu ahayd inaan fariintan gaarsiinno ehelkeeda markiiba waxaan xidhiidho la samaynay mas-uuliyiinta ugu saraysa wilaayada shabeellada dhexe iyo xubnihii guddiga gurmadka abaaraha nabadoonnada iyo wafdigii kormeerka ahaa iyo bahda iclaamka waxay guteen waajibkii ahaa inay sheegaan wixii la soo arkay allaha fadligii saddex maalin kadib jawaab deg deg ah ayaa ka timid guddiga gurmadka xarakada shabaabulmujaahidiin waxaa la qorsheeyey in qoysaskaasi fariimahooda laga jawaabo deeqa raashin ahna lala gaaro markan xaaladdu aad ayay uga duwan tahay sidii hore dadku waxay si joogtaa u helayeen biyodhaamin maalinla ah saddexdii maalin ee lasoo dhaafay haddaba ogow dadkan inay biyo helaan waxay u safri jireen laba-iyo toban saac oo xidhiidh ah iyagoo adeegsanaya gaari dameero iminka waxaan u sidnaa sahay raashin ah oo la gaarsiin doono qoys walba oo ku nool deegaankan raashin ka kooban bur beriis sokor iyo saliid wujuuhda farxad ayaa ka muuqatay dadkan oo horeba loo sii diiwaan geliyey waxaa durbadiiba la bilaabay in raashinka loo qaybiyo iyagoo faraxsan ayay la hadleen idaacadda andalus waxaan weydiiyey markan sida uu yahay dareenkooda magacayga cumar xuseen cabdi carono deegaanka harar gud baan joognaa abaare iyo maxaankuusha iyo rafaad baan la kulunay walaayada islaamka waxay noo keentay biyo iyo baad oo isaga dhex jiro badarka as yahay sokor saliid bariis aa noola keeni gargaar iyo gacan wanaaggan aa noola fidiy degmada harar godaan joognaa abaara yaablaha ka dhacay guddiga gurmudka abaaraha waxaa nagu gargaaray biyo iyo badar oo kala nuuc aho bur iyo bariis iyo saliid iyo sokor walaayada waa mahadsanta gurmudka abaara yaablaha nahaayo abaarahaas ilaahay hanaga reebo gaajo iyo haraad baa nagu dilay ma garad hadda walaayada naga soo gargaartay biyo iyo baadba hadda alxamdulillah iyaga baa noo keeneen ruuc bariis ah ruuc bur ah iyo caag saliid ah intii baa noo keeneen maanta biyo iyo badarba waa haysanaa alxamdulillah sidoo kale gurmadkan biyo dhaaminta ah waxaa ka faa'iidaystay in ka badan kun toddobaatan iyo shan qoys oo ku kala nool deegaanadan kale ah macay tuurey buurdheere xudile dakhare ayrab dudundheer haroobadheer jafey cabdicaddaay facshar buulobannaan biyacadde axmed rooble loolo maroodile buulaxarar rooble iyo calidhaay mar kale guddiga gurmadka abaaraha waxa uu howlo raashin qaybina ka sameeyey gudaha degmada gamboole waxaana gurmadkaasi ka faa'iidaystay ilaa soddon qoys oo ka mid ahaa dadka danyarta ah ee sida weyn ay u saamaysay abaaraha iyo kuleelka ka jira qaar ka mida gobollada dalka soomaaliya mujaahidiinta al-shabaab ayaa gacan adag oo bir ah kula dagaalamaya gaalada jinsiyadaha kala duwan ee duulaanka ku soo qaaday diinta dalka iyo dadkan soomaaliyeed ee muslimiinta ah gacanta kalena waxay gurmad aan hagarasho lahayn ugu samafalayaan kumanaanka kun ee muslimiinta ah ay abaaruhu ku saameeyeen in badan oo ka mid a wilaayaadka islaamiga ah ee dhaca koonfurta iyo bartamaha soomaaliya halkan waa shabeellada dhexe allaha fadligii in badan oo ka mid a degmooyinkana waxaa iminka ka curtay roobabkii guga ee la filayey insha allah abaartu waxay noqon doontaa mid laga sheekeeyo oo laga gudbo aarankuna iminka kaabiga ayuu soo hayaa beeralaydu waxay u diyaargaroobayaan sidii ay u tabci lahaayeen dalagyada fasalka xilligan xoololaydana markan waxay heli doonaan daaq ku filan inshaa allah ثوب الصبر في البلوى بالتسليم كاسينا نفح الحب يرقينا والسلوى تواسينا ثوب الصبر في البلوى بالتسليم كاسينا والرحمن هادينا
waa hagaag qeybaha dambe ee barnaamijka ayaan kusii dhowaanay markan iyo wilaayada islaamiga ah ee bakool maktabka dacwada wilaayada islaamiga ah ee bakool ayaa madaraso cusub ka hirgeliyey deegaan hoostaga degmada tiyoglow ee wilaayada bakool waxaana munaasabadaasi kasoo qeybgalay culimaauddiin mas-uuliyiin waalidiin iyo qaar ka mid ah nuqabada wilaayada islaamiga ah ee bakool munaasabada oo lagu daafurayay faraca labaad ee madarasada almiftaax oo loogu talagalay in caruurta yaryar lagu baro qiraa'ada iyo akhriska waxaana munaasabada ugu horeyn kelimadan ka jeediyey sheekh ibraahim cali cabdulaahi إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إله سبحانه وتعالى يا مهد له mahadleen koobo korna nicmooyinka ninka nicma ee ilaahay kama hasinye subxaana wa tacaala bacda xamdillaahi geekamaynu fadhiynaa furitaan mu'asasadii المفتاح لإراه لتعليم القراءة والكتابة فرع جل ماذا بيوليها دلك فراها يا أنفدينا إله سبحانه وتعالى كمهسن برنامج كان دتكيها قلقاليين أما جدول كاسي ومدن دجية أولادي الرك فربراو سيو والآخريو إيو والكيو إيو والقرون بردا كمهسنين وأنا ما يبدأها قلائنا حديث رسول صلى الله عليه وسلم من سن سنة في الإسلام فله أجرها وأجر من عمل بها marka dadkaasay meelaha galaan sunno wanaagsan oo la jideey ummadda islaamka natioo la kijidaya nagadaas waana maybu waha mu'asasada mu'asasa eedlanka faa'iidey oo miraajana la aragay qiimadiyana la aragay onug yaro shanjare walna akhriyow walna qorow walna kii kolo wal akhriyaayo walna qoraahoy la aragay dhibaatada meelanoo haysatayba oona la yaabsanayn marka owlaadnu oo qur-aanka barado waysan ciladoo may haytay onogii afartii bilanku dhisn se toos walanan kii korna se toos walana akhrii korna usudhanba gelabgelab isku e haytay ciladaasayna wal fahmi dadkii marka jadwalkaas deji ilaahi subxaana wa tacaala ajar badan ha ku si marka mu'asasadan eed baa faa'iido badan ka aragnay faa'iido badana leta dadka muslimiinta may baan ka baaday oon jeediyey inay awlaadiyo markaa eed andanaya mu'asasadan tan ah kala tacaalaa mu'asasadan wanaagsan mabaalay walqorowka iyo wal akhriyowka walaanka muhiimsan furon ah culumta wala barashada may furon aha inilanka walna qoro walna akhriyo taasaa furon ah haddii taas la waayo qof walma barada koro marka aasaas wanaagsan oo eed lanka farhay eed marka faa'iido lanka helayo dadkii markaan ogaynin haddaba aan sheegahayn maaragaas inog hoba mu'asasadun dhammaystado kitaabka qur-aanka meel allaalmiilada furt oo akhriya hadereeriya waa la aragay usa wilijinanan sheegna maan indeerna qur-aankii oona hakiyaw shalalalalabley xuruufnan halaayaan eed marka antuusiyaw shagalka kiyaw walbanka dhamanaay marka lankaas mayla imbahanya bes ee maalan horan kiyaw horan dereeriyaw qur-aankii angmaraw la imbahanya marka marka bulshada muslimiinta may lahaa awlaadimadii yaryariin inay la kala dadaalo walqorowku walakhriyow walaanka muhiimsan waa wala haddan marka madrasada mu'asasada almiftaax litacliimi alqiraa'a walkitaaba may kale lataa walqorow walakhriyow beseley ma ah aasaasiyaad farac badan oo lahankoobo korna siirada leh adakaarta leh yani marka waybu intaasa barda onog onogi meeragaasi adakaarta dhan kor ku haay adkaaru sabaa walmasaa kor ku haayo aragaas may kale onog kor ku haada aragaase ee siiraday rasuulka sal khulaasaysan may kale kor ku haad aragaase fiqhiyaadkii salaada walikuburaasi salaada shuruudiye salaada arkaantiye iyo marka caqiidadii intaasoo dhan kor ku haay mu'asas waana kor ka hifdiisni marka faa'iidada mu'asasadan lata iyo ka mid ah marka ma habahay onog lijar ah oo adakaarti xifdiisan onog lijar ah siiradii aasaasiga haytay xifdiisan onog lijar ah ma habahayey oo markaas salaaddii shuruudii arkaantii waajibaadkii mubtilaadkii makruuhaadkii oo korka xifdiisan ma habahay onog qaabkaas ah eedan wanaagsan akhlaaqiyaadka leh waliba akhlaaq radiida ah oo xuhun oo awlaado laku anaanada jaray akhlaaqda wanaagsan faadalada ah onog lanku baahaya akhlaaqda xun walaalka laku ilaaliyi jaray dhammaan usa u humbaarsan iyo onogii habah onog may aragnay daaci ah madrasadaha ku bahay daaci ah aadis iyo awshay mada idagalaan adakaar akhri leey mada ku bahayan akhri leey marka way adakaartiba idiba baraw lijaro waana marka marka faa'iidadaas salata madrasada inay dadka ku buraaragaan hundhooj oo feedaan dadka ku warqabaan meelo faa'iidada leh inay leen degdego hada wabillahi towfiiq wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu waxaa sidoo kale munaasabadda kelimaad ka jeediyey qaar ka mid ah maraaqyada beelaha boqol hore asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu ikhwaani ilaahay subxaana wa tacaala aan ka mahadiyaan kulankan wanaagga le ilaahayna iyo kulmiyahana waafiji yaan ka mahadiyaan bacdallaahi mayb waa ahaa walaayadii boqool oo un wanaagan haniin doortay inta galgaale iyo intan oo juuda ahni geliyahay yaanka mahadyaan akhwaani isiin baarago haytan geeka may buaha sareeda geedhon jidmayaala soo lere wanaag badan ayaal ini ku fa'iidaysan yallin baahanyi do'aadii oonayo gobolkii ama degmadii dadaal wiinga muujahayaan siin barago haytan huji korkeerlik oogahay ini unuuna dareemo maya eed yani yallin baahanyi waynana leeah malaba afkeenlikahay malabkana dhammihi yanana leey emeel wangaal ee afkeenlikahay ee aanadan dhan yanan leey tiyadahayti inuuna dareegno oo una ka fikirin yaa fayla akhwaani geeka iyaalkan dugsuun hadda intalaka furahay isiin baarago haytaan unta ka hor magaaladii biyoley ee malka furm fa'iidata ilaahay mayb waa horumar ilaahay hatana geysiyo horumar ilaahay hatana inshaaniyo dadaal oonay wadde mayb waaha oo ununa nin dadaalaayo akhwaani may siina dardaaramey inii faa'iidadun atta oo una maybuaha ilaahayni inshaani ku faa'iidaysan geeka adduunyo aakhiro walbarashada laka moode adduunyo aakhiro walbarashada horumar laka deere lan walgorda ilan walgoron akhwaani jinga jingmaah isiinba aragu ahaytana biyooley ilaahay khayr badan si awdaadkan inti kooyay oo arday maybwa inta dadaal wiinka muuji iyada isbedel wiin ankooy isbedelkaas ilaahay kama hasana lanki haka dadaali oo juudda ha geli ilaahay miisaanka aakhiranka kab akhwaani unuuna ka faa'iidaysaneen maybwa haddab iyada an dadaalahayna sida oonayow hadda shamay garadu isiinba ogsantiin dugsigo inta laka furi hata ka lamaada roog ka saddexaad ka afaraad ka shanaad yananiinku baahanyi tiyadahayti iskala dadaalneen maybwaa isgalanqubsaneen iskaalmaysaneen do'aadeen oona hor dareer unuuna kaalmayneen garabbuyneen maka dheeradaa akhwaani intalayka gaabsade assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu بسم الله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدين والدنيا وصل اللهم صل على سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله تعالى مدرسين يو برنامج كن وادقية كنت الانفلية إلهي سبحانه وتعالى يعني كما هديانا dadkii ha galqaali oo dadkii maamulkii ha caawiyaan iyo baadallaahiyaan kamaadiyaan dadkii waalidiintii oo onugeediyo oo ini yaryaraan linka tarbiya oo arday ilaahay amaada awlaadahan diyaariyaan jazaakum allaahu yalana sidii aba insha allaahu tarbiyada onog haddii aas-aaska bilaaw kaba ku halaaw madii wiinada walbarshihiisa dhabadanta si ulmadaba in sheegahay laakiin haddii onogus oo yidhi tacliintiis la wanaajiyo walbarishadiis la wanaajiyo hoodhay way banaagdee onug saalax ah manaa dadka oo sadiida oo qof oo amarsha umagahawlileeyihin onog saalaga eemaha ku aas aasameey onog intii diini nagay tarbiyada oo diinida hoose la ku dhas onogaas may baan agday onog saalax ah oo waalideen wala anfaaw hadhow dambe usun wala nis anfaaw oo muddo dhoona anfaaw oo diintan anfaa nagade markaan intee ku balaawde wiiluha tali sheegahay oo onog shanjarka eh oo laka tacliimaw oo arday walbarashe walqorow walahyow laka baraw aasaasii miila ku bilaawdee insha allahu intii oo hagaalgaaliday iyoona arday ilaahay amaada dadkii oo dadka dhiirigeliyeen mayba lanaa jazaakumullahu khayra aljazaa dadkii waalidiinee oo onugeedii oona arday walbarshadan oo ilaahay quluubtii oo hadumay inay onugeedii yaryaraan wallanka bara manaa onuga magsadyey magsadyey oo dambe maybaa lagu fiiraya haddii onuga yaraan nababa ka fesaada hooba wiinad tabarmalangalaw laakiin haddii aasaas ay faylaado onuga hoosuba onogus oo shanjareey lijarayb adakaarte walqorowka wal akhriyowka oo la bara maybaa nagada ono wanaagsanaa nagada ee mayba lanaa ilaahay ni garab gala dugsina dugsiila ka khaari alihin in ku ela dunuubtan alihin oo dhaahire mandharka oo arday ilaahay maadee hooga yar imtixaankana ha org imtixaankana alihin gudbi ilaahay mandhar khayr qaba ninjaana wabilaahi towfiiq wassalaamu calaykum waxaa sidoo kale munaasabadda kalimaad ka jeediyey qaar ka mid ah waalidiinta ah deegaanka biyooley oo munaasabadaasi kasoo qayb galay bismillaah mayba mahaduskulle awalan allihii subxaanahu wa tacaalaa niin suurti geliye mu'asasatul almiftaax maarne fara ilamad ollo ku furaw biyooley niin suurti geliya mahadleh uma dadki niin sheenay ya mahad isku leh una oo waalidiinteennana qaadni ilaahay garabkaana gala ardadii maarne una hakuusni ilaahay ka dhagka ardo faa'iidaysatay la mahadbadiyey maarne meerwiin martaba ku deerti ilaahayha ka dhagka tan kaleed may mahad iskule waalidiintii maarne xafladan sharafta le niindhegtiya mahadleh waybaa mahadyaane malaaqadii in mudaniyaalkii xana sharafeeno niinkooyana mahadleh bahda alandalusa mahadleh naftiyaba maaragna niinkooytii xana sharaftii ya mahad isku leh kabacda maybalenaa dhanki waalidiinta madaan ahaanagada insha allaahu rabbilcaalamiin iyaalkii keen madarasadii ha ku qiibgeliyinan tan layna ma eed welibta kala furna insha allaahu rabbilcaalamiin annina warki intaasku ku koobee wbilaahi towfiiq wsalaamu calaykum waraxmat ullaahi wbarakaatu bismillaah maadada koowaad may u ahaa walaayadan islaamiganna may u ahaa gobolka bokool hadhowaada may u ahaa gacmo furun weji furun sharaf wanaag magaaladii biyooley may u ahaa oo marka may laayaysa kobishe may u ah walbarasha koran aatamo hayo marka may lalaayaysa may u ahaa xowliga soota haka dhowaada alxamdulilah ilaahi ka mahadsan suma may u ahaa walaayadan islaamiga bakoola ka mahadsan yeedo may u ahaa udog badana leta marka may u ahaa gaalan idagaalama hayta gacantoona ninka edeego hayta ilaahi ha mahadle marka mahna marna unugshan jar'e madaarisa lan furo leleya marka may u ahaa oo waana may u ahaa inshagada siyad waloodlayna wallaka barey far barada leley mahna marna ilaahi nicmadiisu ilaahay kama hasan suma walaayadan islaamiga kama hasan ilaahay gaalada jibi ilaahay gaaladan waa jibi odow le islaamkan ilaahow odowkan ku jibi ilaahow imaaro islaami waayo waxaa ninka dhalisi waaba nin dhalantaa ilaahow imaaro islaami oo wadankan geeska afrika bariga afrika o dhan may waa kafadaasa waaba kafaday ilaahow na geysi qarnigii saddexdana may waaha ilaahow uruaana may waaha raayadan tawxiidka ilaahow ilaahow hooseyanay dil marka may waaha ilaahay kama hasan mucasasadan ini awlaadanna unuumay u ahaa jeyslo ilaahayna waafaji walaayadan islaamiga kama hasan marka alxamdulilah farxad awgeeda may u ahaa ini walba ku sheego ay taawe marka may u ahaa iilaamka iilaamkan may u ahaa usuul marka may u ahaa alxamdulilah eed iyadan angama hasanyi marka qeybgi wax ku qaadadohay dhinna manaha may u ahaa marka bulshada dhini kastooba may u ahaa taxgeliinta iyo nay ixtiraamka usun haay eed iyadan kama hasanyi alxamdulilah marka may ahaa waalidiintii may ahaa awlaadiyo xaguurtay ini walbaradaano marka may ahaa diinkan ilaahay oo ka barbaariyaan yogo yaryariin xaguuranna ilaahay kama hasan suma waalidiintan taas ah kama hasan ilaahay hanin ziyaadi ilaahay hanin ziyaadi islaamkan allah dhowiyey islaamkan ilaahay dhowiyey asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
والرحمن هادينا إن ضلت مراسينا waa hagaag guntii iyo gabagabadii barnaamijka raadraaca toddobaadka oo caawa qodobo xiisileh aad ku dhagaysateen ayaan isla soo gaarnay intii barnaamij midkan la mid ah aan dib ugu kulmayno waxaan idinkaga tegayaa nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu فالواشي يعادينا جدد عهد ماضينا واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا